barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo ee qaybta soomaaliga v o a idinka imanaysa washingtonna dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha janaayana waa labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan wadajir idinkaga daadihinaya cabdixakiin maxamuud jirwac iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii madasha oo toddobaadkan aan kaga hadli doono doorka ay dhallinyarada magaalada buuloburta ka qaateen wacyigelinta dhallinyarada wixii ka dembeeyey markii laga xoreeyey ururka al-shabaab
waxqabadkii ururka dhallinyarada iyo soo noqoshada dhallinyarada hamiga ay yeesheen waxaa ka mid horta magaaladiioo nabad noqotay waxaan jecelnahay inta hadda aan gaarsiisana in ka badan inaan gaarno insha allah waan gaarinaa wadadan hadduu ilaa yaraa waxaa isku dayaan inaa ururka dhallinyarada ay sameeyaan ujeedkaas inay buulabardo furaan soomaalidu waxay tiraa geed waxaa harsada ninkii talaasho annaga waxaa degmada buuluburta aad sheegtay laba sano ka hor habeen iska dhaaf xitaa gelinka dambe oo maalinta xitaa lama soco jirin hadda waxaa yimidayey in la yiri daruurkii dhallinyarada ay isbiirsadeen laga shaqeeyey warsee degmada buuluburta habeen iyo maalin iskugu mid laga dhigi karaa
heesaha aan idiin hayna dhegaystayaal waxaa ka mid ah
waa hagaag dhegaystayaal waa codka fanaanka omar waxaad kaga bogan doontaan idaacadda sidoo kale waxaan ka madhnaan doonin xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
qayb ka mid a dowladda maraykanka ayaa xalay wakhtigii dambe ee xilliga washington dhaqaalaha laga goostay kadib markii ay sharci dejiyaashu isla meel dhigi waayeen kala duwanaanshahooda miisaaniyadda iyo sharciyada kale ee uu heliyo miisaaniyadda ay dowladda maraykanku ku shaqaynaysay ayaa wakhtigii uu ka dhacayay habeenbarkii xalay aqalka sanadka ayaa ishortaagay in la meel mariyo miisaaniyadda cusub ee dowladda madaxweyne donald trump sanatarada ayaa dib isugu soo laabanaya gelinka dambe ee maanta si ay uga wada hadlaan in ay meel marin karaan iyo in kale miisaaniyadda bil oo lagu meelgaarayo miisaaniyaddaas ayaa la rajaynayaa inay shaqada dowladda sii wado ilaa iyo siddeedda bisha febraayo hase ahaatee senator temi balwood oo dimuqraadi ah ayaa sheegay inaysan waxtar ahayn ansixinta miisaaniyado gaagaaban oo ku meelgaara
maxkamadda sare ayaa muujisay maraykanka in ay tixgelin doonto sharciyadda xanibaadda socdaalka ee madaxweyne trump hanaankan oo loo yaqaano xanibaadaha socdaalka ayaa heerar kala duwan u saameynaya siddeed waddan oo lix ka midii ay muslimiin u badan yihiin wakaaladda wararka ee associated press ayaa sheegtay in baahda cadaaladdu ay qorsheynayaan in ay doodda dhegaysato bisha afaraad ee islamarkaana ay xukunka rido bisha lixaad ee juun shirkadda warbaahinta bulshada ee facebook ayaa shaacisay inay muhiimad siinayso soo gudbinta shirkadda wararka ee ammaanka ah si ay inagu hortagno ayay yidhaahdeen wararka beer abuurka ah ee la faafinayo shirkadda ayaa sheegtay inay weydiinayso dadka isticmaala aaladda facebooka oo ka badan laba bilyan oo ruux inay soo gudbiyaan magacyada shirkadaha ay aaminsan yihiin inay soo gudbiyaan warar la aamini karo waxaana ay sheegeen in shirkadda shirkadaha wararka ee hadda wixii ka dambeeya lasoo taxayo ay soo muuqan doonaan muhiimadda ay u leeyihiin dadka facebooka isticmaalo halkii ay berigii hore ay u taxnaayeen muhiimadda loo malaynayo inay guud ahaanba bulshooyinka ka dhex leeyihiin mark zuckerberg mark zuckerberg ayaa oo ah mulkiilaha facebooka ayaa bogga uu wax ku qoray ee bloggiisa kusoo qoray shalay shirkadda inaysan ku qanacsanayn inay iyadu go-aan ka gaarto warsidayaasha la aamini karo wararkooda iyo kuwa aan la aamini karin dunidan sida aad aragtaan bulshooyinkeedu ay u kala duwan yihiin
xogayaha difaaca ee maraykanka jim mattis ayaa sheegay in maraykanku luminaya tartankiisa dhanka milatariga ee ka dhexeeyey dalalka ruushka iyo shiinaha ciidankaasi amaba hawshaasi xoogaga ciidanka oo noqonaya ubuucda tartanka ee wadamadaasi ka dhexeeya maatis ayaa jimcihii sheegay in yeelashada awood weyn iyo argagixiso la-aan ay hadda tahay waxa ugu weyn ee ammaanka qaranka maraykanka uu diiradda saarayo waxa isagoo intaasi ku daray in yoolku ahaa in la dhiso xoogaga waxgumaada oo door ah xilli kharash la kharash garaynaya tartanka maraykanka ee siinta mudnaanta maraykanka ee u diyaargarowga dagaal
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada buulobarda ee gobolka hiiraan inooga soo diyaariyey waryaheenna xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan kuna soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada buuloburte ee gobolka hiiraan dhallinyarada ayaa waxqabad muuqda ka sameeya magaalada xilli ay go'doomiyeen kooxda al-shabaab waxaa barnaamijka igala qaybgalaya dhallinyarada kale ah xasee geesdiir cabdilatiif cabdiwahaab iyo nimco waxaa su-aasha ugu horreysa aan hordhigay guddoomiyaha ururka xasan axmed cilmi xasan geesdiir marxaladdii ugu horreysay markii al-shabaab laga saaray magaalada iyo sida ay noqotay kan dhallinyar ahaan waxyaabaha aad qabateen waa mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane bismillahi raxmaan raxiim runtii horta waxaad moodaa markii ugu horreysay ee magaalada go-doonka noqotay ama xilligii macnihii laga bixiyey shabaab waxay ahayd saddex iyo tobankii maarso laba kun afar iyo tobankii ururka dhallinyarana runtii waxaa la aas-aasay labadii abril isla sanadkaas marka waad garan kartaa maalmaha u dhexeeyo iyo sida loo aas-aasay ururka runtii wuxuu ahaa toddoba sano maadaama ay degmada buuliburti shabaab ka talinayeen haysteen dhallinyaradii markaas ku nooleedna runtii qaarna isaga hayaameen kuwana ay noqdeen kuwo fikirkooda ku shaqeeyo intii hartay hambadaas unbaa anaga qabanay markii xukuumaddii macnihii dowladdiina soo gaartay oo al-shabaab laga bixiyey macnihii waxaan kala dagaalanay fikirkaas shalay lagu shubay inaan ka shubno waxaan wacyigelin ku sameynay dhallinyaradii hartay markaas boqol kiiba toddobaatan way baxeen oo magaalada waxay noqotay mid macnihi runtii lagu kala tegay intii hartay waxaan sameynay inaan u yeerno oon wacyigelinno oo ciidamadii walaalaheena noo soo gurmaday hiil walaal iyo kii xoogga dalka soomaaliyeed intaba inaan kala shaqeyno xagga ammaanka iyo qofkii markaas magaalada ku cusub oo kale si loosu soo wacyigeliyo qofkii markaa aragtidoo kale inuu magaalada ku cusub yahay tilmaan la siiyo ama farmisoon lasoo bixiyo qof hadduu joogo xaruntii macnihii ama degmada ama meeshii maamulkii ama macnihii wadadii laamiga uu joogo qof ceelgaab taagan haddii uu arko in qofkii u dhow markaas ama ciidan ah ama qof macnihii la dareemi karo si u sabab ay u noqoto in qofkaas degmada kusoo kordhay loo helo macnihii in la qabto ammaankii saasaan ugula shaqaynay waxaa noo suurtageliyey runtii wax badan waxaad moodaa intii hartay waxaan u qabanay jirooni oo kubadda ah macnihii kuwii qaxay markaas ama baldoyne u qaxay ama xamaraaday waxaad moodaa runtii in jiroonigaas la qabtay labsadooda ay diilo u noqotay ayagoo kasoo noqday jaamacadihii ay dhiganayeen ama iskuulaadkii ay u baxeen iyo kuwii qaxa ku tegay intaba
xasan waa mahadsantahay cabdilatiif markii ay al-shabaab magaaladan ka baxeen oo ciidanka amisom iyo kuwa soomaaliya ay soo galeen ma jirto wax caqabada ah oo ay dhallinyarada la kulmeen waa mahadsantahay xuseen xasan dhaqane anigoo ah afhayeenka ururka dhallinyarada degmada buuliburte caqabada way jiraan cabdildiif magaciigu waa cabdildiif faarax aadan ahna afhayeenka ururka dhallinyarada degmada buuliburte waxaad dareemi kartaa baahiyada jiray iyo sida ugu dhaqsiyaha badan mar haddii saddex iyo tobankii maarsa ay yimideen ciidankii oo dowladda iyo ciidankii hil walaal soo socda ma aysan jirin markaas maamul degmada ay lahayd magaaladiina laga kala cararay oo in muddo ay gacanta shabaab ku jirtay oo dhalinyaradii iyo dadkii intoodii badneed waayeel wax walba ay wada carareen waxa haray waxay ahaayeen wax kooban si dadka maqan ay ugu soo hirtaan dadka joogo waxyaabaha caqabadaha markaan aan dhankaas u leexda caqabadaha waxaa ka mid ahay waxa ugu horreya oo la taadgargaraysana waa dhalinyaro sababtoo ah waxa ama dhankan ciidan ka ah ama dhankan ciidan ka ah waa dhalinyaro marka dhalinyaradii ka hartay halkaas joogtay degmada buuliburto wixii qolada ku fikirahay way baxeen intii hartay si aysan u daba go-in waxaan sameynay inaan isku xirno dhalinyaradii halkaa joogtay oo ku hartay degmada buuliburto iyo qoladii timid markaas maamulkii oo gobolka hiiraan oo horkacaya markaas cabdi faarax laqanyo iyo saraakiishii ciidanka hil walaal iyo kuwii dowladda soomaaliya waan u tagnay waxaan u sheegnay inaan nahay dhallinyaradii degmada buulburta ku dhalatay inaan nahay dadkii deegaanka lahay inaan nahay dad xaq u leh inay ku noolaadaan si nabadgelyo ah ayagana way naga qaateen way mahadsan yihiin waxay naga sheegeen inaan kala shaqeyna dhanka amniga si kastoo aan kala shaqey karnan waan kala shaqeynay waxyaabaha marka oo dhaliyey inaan isu imaano oo aan dhallinyaradaas caqabadihii taagna kaga saarno waxaa ka mid ahay in anaga aan u gurmano maadaama uusan maamul jirin degmadii buulburta xilligaas saddex iyo tobankii abril oo marsi iyo labadii abril waxa udhexeeya waa maalmo kooban laba isbuuc camal waxaad dareemi kartaa marka inaan dhaqsiyadaas talaabadaas aan qaadna talaabada aan qaadnayna muhiimadeeda waxay ahayd inaan ku badbaadino dhalinyarada joogtay magaalada buuliburto waana ku guuleysanay sababto waxyaabaha aan ku guuleysanay waxaa ka mid ahay in qofkii markaas dhalinyaro ee degmada buuliburto joogo la qabto qofku ugu horeeyo oo la leeyahay waryaa garanaya waxay ahaad dhalinyarada sababto anagaa joogni anagaa ka agdhow meel walba oo magaalada anagaa taagneen waxaa nala weydina war ninkaa ma garanaysaan adig kaa taqaanan ha waa naqaana ninkaan hebel hebel waa nin deegaanka waa nin la yaqaano waa kaa macnaha badbaadana aan samayn intaas ahayd nimco in dhallinyarada ay soo laabtaan oo magaalada markii hore xilligii shabaabna ka cararay markii ay ciidankan yimaadeenna ka cararay inay soo laabtaan maxaa suurtagal ka dhigay bismillaah anigoo ah magacayga nicma xaaji cabdiwaab waxaa sabab u ahaa dadka magaaladan leh dhallinyarada waxay u baahnaayeen dad caawiyo waxay u baahnaayeen dowlad waxay u baahnaayeen garab maadaama ay garab heleen ee heleen dhallinyaro isbiirsatay oo urur ah oo rabaan inay degmadooda hore u mariyaan go-aan waxaan ku gaarnay dadkii baxayn inay soo laabtaanay go-aansadeen dadkii joogana weyba joogeen annagana waan u taagnay sidaasaa ugu wada taagneen dhammaanteen cabdiwahaab in dhallinyarada ay soo laabtaan maxaa ku dhiirigeliya is leedahay marka laga reebo in magaaladii ay arkeen inay nabad tahay maxay tahay waxyaabaha kaleo ku dhiirigeliya oo kan dhallinyar ahaan adinku aad samayseen bismi illahi raxmaan raxiim aweli magaceyga waa cabdiwaab fardaawe aadaa u mahadsantaha xuseen xasan dhaqane waxaa isleeyahay waxaa ku dhiirigeliyay waxqabadka ururka dhallinyarada ee ka asaasmay degmada buuliburta markii ay arkaan sida ay ugu hiilan yihiin inay degmadooda wax ka qabtaan ayay ayagana go-aan waxay kusoo gaareen inay lamid noqdaan walaalahood ku shaqaynaya baahida iyo waqtiga jiro wacyiga hadda lagu jiro inay garab istaagaan si ay u hormarshaan degmada ama ay ka arkeen horumarka aan gaarsiinay garaan ururka dhallinyarada haddii aan nahay degmada horumarka aan gaarsiinay markii arkeen ay bogaadin u qaateen sidaas darteed ay ugu soo laabteen degmada buuliburta maasha allah
waa mahadsan tahay xasan waxaa tahay guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada buuliburte in dhallinyarada ay soo laabato sida laga sheekeeyey waxaa keenay waxyaaba adinka aad qabateen haddii aad hal iyo labo ka tilmaanto wixii aad bulshada u qabateen maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi runtii xuseen waa su-aal wanaagsan waxqabadkii ururka dhallinyarada iyo soo noqoshada dhallinyarada hamiga ay yeesheen waxaa ka mid horta magaaladiioo nabad noqotay then waxaa xigtay in ururkii dhallinyarada oo waxqabad degmadii uu bilaabo saniteeshino goobihii hore macnihii haysan jireen al-shabaabkay ka bixinoo dowladda haysata oo nadaafadii oon sameynay maxkamadii oon dayactir oon ku sameynay tan hadda ma aha lagu furay ee waxaa ka horeeyey isla sanadkii laba kun afar iyo tobankii bishii tobnaad oktoobar toddoba iyo tobankeedii inaan dayactir ku sameynay waxaad moodaa saniteeshinadaas aan sameyneynay iyo geedajarkana waxaan ka qeyb qaadanay waxay ahayd in runtii degmada bilicdeedii iyo soo celintii inaan helno si contribution dhallinyaradii fikri midaysan inay degmadooda ku hagaajiyaan oon istaagnay marka taasaa ka mid ah waxqabadkii ururka dhallinyarada iyo hamigii ay yeesheen inay soo laabtaan dhallaankii ama dhallinyaradii degmada waxaa sabab u noqotay waxqabadkii ururka dhallinyarada iyo soo celintii xataa goroomadii inay kusoo noqdaan dhalinyaradii oo xaggii isboortiskii iska dhexgalkii laga shaqeeyo taasna way noo sababtay way noo fududaatay
cabdiladiif laba sano ka hor mar aan buulburta imid dhaqdhaqaaqa xilliga habeenkii ma ahayn mid sidaa u badan dhaqdhaqaaq fiicana socdo xilliga aan barnaamijka qabanaynona waa xilli habeen ah maxaa is leedahay waxa suurto geliyay in dadka dhaqdhaqaaqooda u bato oo kan dhalinyar ahaan ama kan maamul ahaan deegaanka waxyaabaha la sameeyay xuseen xasan dhaqane aada umahadsan tahay su-aashaas waa su-aal aada u fiican aada u wanaagsan oo aan filayni in nala weydi doono soomaalida waxay tiraa geed waxaa harsada ninkii talaasho annaga waxaa degmada buuliburta aad sheegtay laba sano ka hor habeen iska dhaafi xitaa gelinka dambe oo maalinta xitaa lama soco jirin waxaa ka jira dhibaatooyin iska yaryar oo markaas aan aada u badneen hadda waxaa yimiday in la yiri dhaluurkii dhalinyarada ay isbiirsadeen laga shaqeeyey warsee degmada buuliburta habeen i maalin isku mid laga dhigi karaa waxaa soo baxay fikiro badan oo la isweedaarsaday kadib waxaa soo baxay maadaama magaaladii ay koronto joogto in luuq iyo dukaan iyo guri cid walba oo gurigeeda la degan yahay hortiisa in nal lagu xiro magaaladii dambeed waxay noqotay magaalo iftiimaysa dadki waxay ku dhiiradeen marka inay habeenkii guryihii ay ku jireen ku cabursanaan ee kasoo baxaano ee ay yimaadeen magaaladii fakaarayaashii hadda waxaad arkeysaa hadda waa habeen waxaad arkeysaa ciyaal wadooyinka iskaga ciyaaraya kubad waxaad arkeysaa dad odayaal oo iska shaahaya waxaad arkeysaa haween suuqyada iska adeeganaya waxaad arkeysaa dhalinyaro iyo shaag socoto waxaad arkeysaa shaag goobihii ganacsiga oo sida biibitooyinkii maqaacidihii all of them inay fura yihiin magaalada buuliburte raashiinkii awal waxaa la bixi jiray oo hadda kaararka aad arkeysa w f b waxay bixi jirtay maalintii casarka haddii la dukado waxba mashaqa ma jiri jirin hadda waxaad arkeysaa nalalka ka shidan dadka feelka ay ku jiraan waxooda ay ka qaadanayeen maasha allah waa allah subxaana watacala ku mahadsan laakiin waxaan isleenahay maamulka degmada iyo dhalinyada iskaashaday ayaa ka shaqeeyey in magaalintii amniga maalintii laga shaqeeyey in habeenkiina lagu daro sidaasay ku noqotay magaalada in habeenkii la socdo waa mahadsan tahay nimco bilowgii doodeena waxaa ku jirtay in dhalinyarada ay la shaqeeyaan laamaha amniga qaab sidee ah ayaad kula shaqeysaan qof walba wuxuu isku diyaariyaa ama uu ku talagalaa ama uu sameeyaa sida uu degmadiisa ugu dar- ugu dadaalo in amni laga helo oo nabadgelyo la helo marka nabad imaato ay nolol imaataa si marka qofkii loola socdo markii la ogaadan inuu wax yahe- aheenna waa laiska sii fasaxaa markii yacni hadduu wax qof qalad yahayna waa la qabtaa
xasan qaybtaada su-aasha ugu dambeysa marka ay dhacdo in qof dhalinyarada ka mid ah ay ciidamada amnigu qabtaan haddii uu dambiilo yahay oo falal amniga dhib ku ah looga shakiyay haddii kaleba qaab sidee ayaad kula macaamishaan
xuseen waa mahadsantahay horta runtii bilowgii soo gelitaanka ama dib u xureyntii degmada buuliburte waa laba kun iyo afariy tobankii sidaan hore kugu sheegay then waxaa moodaa markaas maamulna degmada kama jirin waxaa nagu qasban nafsadeenna inaan ammaan helno waxay macnihii runtii ay noqotay inaan awalan kiil markaas laga shakiyo ee aan aqoonta u leenahay inaan xataa annaga damiinan karno mas-uuliyaddeeda qaadi karno waxaan kala shaqaynay xagga ammaanka amisom waxaan kala shaqaynay ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaad moodaa ayagana kalsooniyaan siinay annagana kalsooni bay naga heleen taasoo sabab u noqonayso jiritaanka ama rabitaankeenna inaan degmadeenna si xurna ugu noolaano nabadna aan ku helno waxaa sabab u noqday in annagii aan buusgarayno ama aan buushgarayno runtii fikirkeenna mid ka dhigno waxaa sabab u noqday in dadkii ka tegay magaalada ee al-shabaabka ah ee u dhashay ee nambaradoodii iyo magacyadooda naqaanay inaan awalan aan ka samayno feel ama macnihii magacyadooda inaan qoraal u samaysano ee aan u gudbino waxaa jiray dhowr mar oo lasoo wacay dadka xataa markaasi maamulka u dhow ama amisom u dhowo kale oo laga ba macnihii baqan gelin jiray marka cabsidaas dadka lagu abuuraayo dadkii samaynayay magacyadoodii ciidamada macnihii walaalaheena hilwalaal iyo kuwa macnihii xoogga dalka soomaaliya ayaga lafsadooda way haysteen marka waxaad moodaa la shaqeyntaas inay sabab u noqotay in qofkii markaas runtii la qabto ee la yidhaahdo war yaa yaqaano ururka dhallinyarada yaqaan ha loo yeero yaa ka mid ah hebel iyo hebel oo aan la dhihin war guddoomiyaha ha loo yeero ama ku-xigeenkiisa ha loo yeero maysan jirin inta annaga aan kula shaqaynay ururka dhallinyarada degmada u taagneed markaas qof walboo laga su-aalo ama laga weydiiyo la dhaho qofkaas ma taqaana aqoon ma u leedahay uu soo damiinanaya runtii taasna waxay noqotay la shaqayntii macnihii ciidanka amniga marka taasaa sabab u noqotay
cabdiladiif xirnaanshaha magaalada ay xiran tahay ku dhowaad afartii sano ee ugu dambeeyey maxay culeys ah ay magaalada ku keentay ama kan dhalinyaro ahaan walaa horta shay walba ugu dambeeya horta dhibkiisa wataa markay kow dhacaysay arrinkan waa arrin aada u culusow ahay ka dhallinyar ahaan iyo ka deegaan ahaanba culays intiisa la agow nagu hayay inkastoo hadda culayskiisa asaantiisa weli way jirtaa laakiin ma isdhahaya inaan hadda waxba loo dhubtinin maasha allah degmadii buulburta waxay noqotay garoon diyaarada laga furay qofku meeshuu doono ka mara ka amni ahaan iyo ka isku xer ahaan bulshadii degmadii buulburtani boqol kiiba sagaashan iyo shan dadkii deegaanka dib ay usoo noqdeen way degan yihiin way ku qanceen nolosheedu way aamineen laakiin waxa ugu horeeya oy degmada buuliburta degmo deegaanada kale kaga duwan tahay waxay tahay waa maxay amni amniga waa maxay amni ciidan keligiis ma sugo amniga waxaa sugo dadka deegaanka dadkii deegaanka waxay isku tashteen waxay arkeen meel hebel qarax baa ka dhacay toddobaatan qofaa ku dhimatay meel hebel siddeetanaa ku dhifatay meel hebel lixdanaa ku dhimatay waxay dhaheen war caruurteenni iyo xaasaskeenni iyo odayaasheenni biibitooyinka fadhiya war maxaa noo dan eh waxaa noo dan eh inaan ka shaqaysana amniga degmadii haddii la xiray banaanka laga xiray waxaa la yidhi ka warama maxaadale gudaha aan ka shaqaysano oday iyo gabar iyo wiil waxaa lagu ballamay in gudaha aan ka shaqaysanna si aysan dhibaato nooga soo gaarin allana waa nagu guuleeyey waxaan qabsanay inaan xaafad xaafad isugu xirnaano waxaan qabsanay inaan diris diris isugu xirnaano waxaan qabsanay in caawa marka la hoyda berri la yimaado war maxaa cusuboo nuyuuse wax cusub male maxaa cusub dadkaasaa nagu soo kordhay dadkaas ma la yaqaana waa la yaqaana waxay noqotay marka in la yidhaahdo degmada buuliburto waxay noqotay boqol kiiba boqol waxaa kaaga daliile waxaa halkaa yimid wasiiro iyo madaxweyne iyo rag adiga un maqaam sare kale soomaaliya ama hirshabeelle waxyaabaha layaab kale waxay noqotay waxaa halkaa yimid wasiirkii arima wasiirkii waxbarashada cabdiraxmaan cabdiraxmaan awdaahir waa nin reer buuliburto deegaanka waa nin gurigiisa ay ku yaalin waa nin dadkiisa degan yihiin wuxuu yidhi warreer buuliburto xaalkiina ka warrama xaalka buuliburto anaga kuu sheegi mayne adiga balbaxe ort gurigiina taga soo eeg wou baxyey wou lugay hal qof ma aysan raacin waxaa raacay oo keliya laba qof oo iska dhalinyaro ah raacday wou bax magaalada kusoo lugay magaalada kusoo lugay magaalada iyadoo aysan ciidan la socon iyadoo aysan qofna waalideynin laakiin waxaa ilaalinayay reer buuliburto waxay ilaashanayeen hadday adiga dhib ku gaara annaga u gaaraa dad in yaroo istaqaana waa degmadii buuliburto amnigeena saasaan ugu shaqaysanay insha allahu tacaala allana waa nagu guulay haddana waxaan ka rajaynaynaa amniga aan haysana mid kasii waasacsan inuu ilaahay na gaarsiiyo waxaana sabab u ah isku xirnaanta bulshada hadday bulsho isku xiran tahay wax walba way qabsan kartaa hadday bulsho kala furatane ayadaa dhibaato sugeysa marka inay bulshada buuliburto siday awl isugu xirneed iyo si kasii wanaagsan in isugu xirnaato insha allahu tacala waana rajaynaynaa waana ku ognahay reer buuliburta inay yihiin dad ilaashada hantida ay leeyihin oo keliya degmada buuliburta taal waa amniga amnigana inay ilaashtaan ka codsanayna insha allah waa mahadsantaha cabdiladiif faradaaw dhankaada ugu dambeyn maxaa is leedahay dhallinyarada buuliburta haddii ay helaan waxyaabaha aada sheegteen inay qabteen wax ka badan ay qaba lahaayeen waxaa kamid a waxyaabaha ay u baahan yihiin dhallinyarada buuliburte in micnaha ay aada usoo bataan ay wacyigeliyaan dhallinyarada ka maqan hadeertaan oo uga maqan dhanka kaletood ee laga marin habaabiyey ay la kaashadaan siday ugu soo celin lahaayeen waalidiintooda waxay ka maqan yihiin waalid dhalay waxay ka maqan yihiin walaal la dhashay waxay ka maqan yihiin xaasas ay qabaan markay wacyigelin ku sameeyaan dadkaas ay soo ceshtaan ayay waxay gaari karaan heer ay cadowga ka watay wiilashaas la dhashay ama walaalahooda ama dhallinyarada ka mid ah ka soo noqsadaan ayay waxay gaari karaan guul dhammaystiran xaqiiqada
nimco ugu dambeyn rajada dhow ee ururka dhallinyarada degmada buuliburte waxyaabaha isdhehaysaan waad gaari doontaan haddaad wax nooga tilmaanto bismillaah waxaan jecelnahay inta hadda aan gaarsiisanaa in ka badan inaan gaarno insha allah waan gaarinaa wadadan hadduu ilaa yaraa waxaa isku dayaan inaa ururka dhalinyarada ay sameeyaan ujeedkaas inay buulabardoo furaan mana ahan inaan dhahno anaga dowladdu besaan sugaynaa oo dowladaan garab ka rabnaa oo keliya annaga inaan isgarab qabsanaan rabnaa oo annagaan wadadeena furano waxaana diyaar u nahay inta wiil buulaburdo hooyo kaga maqan tahay inaana meel fadhiisanin oo aan u raadino maya dagaal ma isticmaaleen wax dagaala ma isticmaaleen sidaa qofka inaa xabad loo qaata iyo inaa qori loo qaata maaha in la- in lagula dagaalamo laakiin waxaan kula dagaalamaynaa inaa maskaxda aan ka bedelno fikirka ay hadda haystaan fikir aan helaan u sheegno ee dib noogu soo laabtaan aan rajaynayna waan ku rajo weynahay taas guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaa marti igu ahaa qaar ka mid ah dhallinyarada degmada buulo burte sida xaseen geesdiir cabdilatiif cabdiwahaab iyo nimco intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaynala socodsiinayay toddobaadkan wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa islamarkaana aan gebagabadiisii maraynaaba aan idhaahdee idaacaddii duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa hees ka mid a heesaha muddooyinka ugu dambeeyey baraha bulshada iyo weliba si weyn u haysatay een, eh, qaybaha kala duwan ee warbaahinta ay bulshada ku xidhiidho waa heesta barbar iyo weliba fanaanka cumar siciid cumar omar
waayahay een, waxaan u malaynayaa wa- weli waad fadhidaa waad ku adkaysanaysaa inaadan dhinaciisu tuuran dhinaca baa waxaan filayaa waxa weeye kursigaasaa ku qabtee jaamacow Ah.
saa heesta saa ula raaraacaysay Ah.
toban jeer baa dhici gaadhaan filaya waxaa dadkii dadkii istuuray inay nabad qabaan baan rajaynaynaa heesta omar mirihii waxaan ee, filayaa heestan hadda jaamaca weliba intaynaan soo gebagabayn heestani dabcan waxay ka mid noqotay heesaha toddobaadyadan aadka u haystay war- baraha bulshada si fiican ee si weyn muuqaalo badan dadku soo duubeene aad iyo aad ay moodayso warbaahinta bulshada hadday noqoto snapchatka hadday noqoto facebooka iyo hadday noqoto een, meelo kaloo kala duwan ay dadku ku xidhiidhaanba heestan waxay noqotay mid dad badan midaysay aad marka adi laftarkaaguna waxaan filaya qayb madkaahay dadka anigu kursigaygaan weli fadhinaya isma tuurayo marka omar iyo mirihii ee, mawlid xasan curjin dhegaystayaal idaacaddayadii duhurnimo ayay u dambaysay wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinayey cabdixakiin maxamuud shirwac anigoo ah jaamac buulle jaamac iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhanka soo saarista ah sidaas iyo nabadgelyo Lama haro cabtaa ruxru waxaan ku